bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maxamuud sheekh axmed tooshow adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda islaamiga andalus intaba ee saakay aroornimo waxaa weerar aad u xoogan lagu bartilmaameysaday xeryihii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen ee deegaanka baarsanguune ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ah saldhigyada ugu waaweyn ee murtadiinta ay ka difaacaan magaalada kismaayo allaha faldigii ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa dhowr jiha saakay ka weeraray xerada islamarkaana u daatay cadowga allahna halkaas ku gumaaday saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in dagaal xoogan kadib allah faldigii mujaahidiinta ay u suura gashay in ay la wareegaan saldhigyadii iyo xeryihii cadowga halkaas uu ku lahaa islamarkaana cadowga allah halkaas khasaare xoogan lagu gaarsiiyey maadaama camaliyadu ay saacado ka hor bilaabatay waxaa aad u adag in la helo tafaasiil dhammaystiran oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha cadowga soo gaaray intaba laakiin insha allahu tacala idaacadda islaamiga andalus ayaa wada ama ku guda jirta ama ku howlan xog ururin iyo dabagal howlgalkaas iyo sida uu u dhacay iyo xiriiro aan la samaynayno saraakiisha mujaahidiinta insha allahu tacala dhegeystayaasheena waan usoo gudbin doonaa balse ilaa hadda waxa aan ognahay waxa weeye in la weeraray saldhigyadii murtadiinta ee baarsanguuna ay ku lahaayeen islamarkaana cadowga allah khasaare xoogan saaki lagu gaarsiiyey dad goobjoogayaala iyo dadka deegaankana waxay sheegayeen in jugta dagaalka iyo daryanka hubka laisweydaarsanayaba laga maqliyey deegaano badan oo ka tirsan jubbooyinka gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo saraakiisha mujaahidinta waxay noo sheegeen in weli ay ku guda jiraan xog ururin iyo dabagal insha allahu tacala dhegeystayaasheenana waan usoo gudbin doonaa dabcanna weerarkan waxaad ogtahay inuu imaanayo iyadoo maalmo ka hor sidan oo kale mujaahidiintu ay bartilmaameysadeen maleeshiyaad lagu abaabulayay afmadow oo iyaguna sidan oo kale arbaaxo xoogan lalehe markii laba camaliyadood oo istishaadi ah ay mujaahidiintu ku bartilmaameysadeen marka insha allahu tacala saakay bishaaradaas ayaa cusub ee wilaayaadka islaamigana dadka muslimiinta ee ku nool aan insha allahu tacala usoo tabin doonaa inta aanu ku guda jirno tabintan tooska ah ayaana tafaasiisha hadba wixii soo kordha dhegeystayaasheena usoo gudbin doonaa insha allahu tacaala